dowladdu waajiba ka saaran dadkaas oo waxay dowladda u tahay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo annaga oo baarlamaanka waxaan u dhaaranay wuxuu ahaa in ummadda soomaaliyeed wixii la gaarsiin karo xaqa uleeyihin la gaarsiiyo marka arrintaas ayada qoraalna waa loo gudbiyey hadda ka hor haddana waan rajaynayna xogkeedana waan kusoo celinaya waxaan ka rabnaa dowladda dhexe in dadkaa dhibaataysan ee muddada dhowr iyo afartan sanaa dhibaato haysatay oon dowladda soo gaarin in xuquuqda ay ku leedahay waajib ku ah dowladdu inay gudato oo ay xagga caafimaadka iyo waxbarashada iyo amnigooda intaba noloshooda maaragtay iyo maamulka haysteenba inay la saxaan waxna la qabtaan xildhibaan cabdiwahaab ugaas khaliif ayaa dhinaca kale sheegay in diyaar ay u yihiin wadahadal in ay la galaan maamulka koonfur galbeed iyaga oo ah laba maamul oo wadahadlaya oo taas uu kaga dhigay shuruud
dabcan markii laga hadlayo bini-aadanku ina wada hadlo cid ii qadamaya ma ay jirto shalay in badan ayaanu madaxweynaha shariif xasan oo runtii saaxiibka ahaan jiray ahna hadda aanu hadda ka wada hadalnay isku ragana inayn halka hadday taagan tahay inay gaarin waa laga dhaga adeegay haddana markasta oo wadahadal la furaya wada hadal dee waan ku khasbanay ummadda soomaaliyeed ina wada hadasho dadka kale ee naga shisheeyay waxay la dhexeeyaan in wada hadlo taas adduunka ayaa ku dhisan marka wadahadal dee ma diidayso marka waxaa wada hadlay laba maamul weeyaan dowladda dhexe oo iyadu aan weli ka hadal maamulka looga dhawaaqay deegaanada waa deegaano ka mid ah gobolka bokool oo ay qorshihiisu majraha u hayaan xildhibaano deegaanka ah kana tirsan baarlamaanka soomaaliya